إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhigyo iyo fariisimo askarta koonfur galbeed ka samaysteen qaybo ka mid ah gobolka bokool dagaalo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo lijiriyaashooda ayaa xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaalo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa kenya iyo askarta jubbaland ayaa xalay ka dhacay jubbada hoose dagaalo xoogan oo u dhexeeyey milatari kasoo horjeeda muddo kordhinta farmaajo iyo ciidamada dowladda ayaa xalay ka dhacay goobo kala duwan ee magaalada muqdisho mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisiyey qaybta sagaalaad muxaadaraad muhiim ah oo ku socda gabdhaha muslimaadka ah kuwaasi oo uu soo jeedinayo shaqmahad warsame waaliga galgaduud ayaa booqasho baqdin gelisay maamulka galmudug ku tegay furumaha galgaduud dowladda federaalka ayaa ku calaacashay inay soo wajahday dhaqaalo la-aan kadib markii shisheeyaha ka jarteen lacagihii la siin jiray gantaalo ayaa lagu garaacay xaafado ay ku sugnaayeen yuhuudda sida xoogga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay magaalada ma'rib intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa waxaana idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qaaday dagaalo culus oo lagu ekeeyey saldhigyada ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida la shaqaysa ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada bakool shabeellaha hoose iyo jubbada hoose baay iyo bakool haddaan ku hormarno waxaa xalay la weeraray saldhigyo iyo fariisimo ciidamada maamulka koonfur galbeed ka samaysteen nama soo gaarin faahfaahin ku saabsan khasaaraha dagaalka uu geystay saldhigyada ciidamada uganda iyo askarta dowladda ee garoonka diyaaradaha baraawe degmada qoryooley deegaanka calamada ayaa xalay sidoo kale lagu qaaday dagaal culus ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale xalay dagaal ku mariyey saldhigyada ciidamada kenya iyo ciidamada jubbaland ku leeyihiin deegaanada taabto cabdala biroole iyo duleedka kismaayo si kastaba ha ahaatee shalay ayay ahayd markii sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qarax lagula egtay degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudcur oo ahaa guddoomiyaha leego ayaa ku dhintay qaraxaasi halka sidoo kale ay ku dhinteen laba askari oo ilaaladiisa ahaa waxaana ku dhaawacmay qaar kale oo ka mid ah ilaaladiisa sidoo kale howlgal qorshaysan ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen ergey soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dagaalo xoogan oo u dhexeeyey milatari kasoo horjeeda muddo kordhinta farmaajo iyo ciidamada dowladda ayaa xalay ka dhacay goobo kala duwan ee magaalada muqdisho warkaas waxaa soo jeedinaya wariye maxamed daahir
dagaallo culus oo shalay ka bilowday waqooyiga magaalada muqdisho ayaa xalay ku fiday qaybo badan oo ka mid ah koonfurta magaalada muqdisho ciidamada loogu yeero gorgor ayna tababartay dowladda turkiga ayaa iyagoo wata gawaarida gaashaaman waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen guriga cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka degan yahay nawaaxiga kilomitir for ee magaalada muqdisho ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda ayaa xalay ku hardamay nawaaxiga wadada cabdiqaasim oo madaxtooye u ahayd dowladii cabdiqaasim isgoyska dabka xaafadda tareex iyo isgoyska sayidka oo ka mid a kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada muqdisho cabdiraxmaan oo ka warhayay in dowladda ay ku soo wajahan tahay maadaama la weeraray saaxiibadiisa ay isku aragtida ka yihiin muddo kordhinta ayaa u yeertay ciidamo ku hayb ah oo ay hogaaminayeen yuusuf indhacadeh iyo saadiq johnton iyo hore ciidamada booliiska gobolka banaadir cabdiraxmaan cabdishakuur oo la hadlay warbaahinta maraykanka ee v o a da ayaa sheegay in lasoo weeraray gurigiisa xilli ay la joogeen xubno ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin waxa uu tilmaamay ciidamada soo weeraray in ay ku laabteen goobaha ay kasoo duulaan tageen aniga iyo odayaal oo kale oo xildhibaano iyo siyaasiyiin ah wada joogna ayaa nala soo weeraray runtii xabado laba saddex jiha ka yimid yaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari teknika ah iyo gawaaridan ciidanka turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax lagu bilaabay dagaal runtii dad afur u fadhiyey oo bil ramadaan ah oo arrinta aan filay inaan ahayn marka dee waxaan ku qasbanaan annagana inaan iska difaacna dagaalkaas xilli aan sii dheerayn ayuuna istaagay oo maaragtay xabaddii ay istaagtay halkii ay weerarka ka soo qaadaynayna khasaarooyin aanan xisaab lahayn oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ayaa ka dhashay dagaaladii xalay sidoo kale waxaa jiray barakac ay samaynayeen qaar ka mid ah dadka muqdisho kamaal carab oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska ee u dagaalamayay dowladda ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal xalay ka dhacay isgoyska dabka deeq oo ka mid ahaa saraakiisha haramcad ee turkigu tababaray ayaa naftiisa ku waayay dagaalkii xalay ka dhacay nawaaxiga kilomitir for madaafiic dhowr ah oo qaarkood ay gudaha ugu dhaceen madaxtooyada muqdisho ayaa xalay sidoo kale lagu weeraray villa soomaaliya oo hoy u ah farmaajo goobaha ka agdhow madaxtooyada oo ay ku xoogan tahay dowladda waxaa xalay ka dagaalamay ciidamo ka amar qaata gudoomiyaha degmada dayni leh jacfar kaasoo u muuqday in mucaaradka ay u egmadeen khalqalgelinta madaxtooyada ciidamada jacfar iyo kuwa mucaaradka ayaa xalay qabsaday qaybo ka mid ah howlwadaad hodam iyo waaberi sida muuqata siyaasiyiinta kasoo horjeeda farmaajo waxa ay awood u yeesheen inay dagaalgeliyaan ciidamada dowladda iyagoo hab qabiil kaga horkeenaya farmaajo waxaa adag in guul deg deg ah ay dhinac raacdo marka loo eego dagaalka muqdisho waayo dhinacyada kasoo horjeeda farmaajo waxa ay ka guureen nawaaxiga garoonka diyaaradaha iyagoo kala degay degmooyinka muqdisho si ay isugu gurmadaan wakhtiga dagaalkana ay ku dheereeyaan farmaajo taasoo ugu dambayn hadduu daba dheeraado dagaalka sabab ka dhigaysa inay kala tagaan ciidamada farmaajo inkastoo xalay muqdisho ay ka aloolsaneed xiisad cakiran oo aanan la saadaalin karin halka ay saldhiganayso ayaa haddana maanta xaaladdu waxa ay tahay mid degan iyadoo ay socdaan wadahadallo ay ku lug leeyihiin shisheeyaha ku sugan xalane si dowladdu dhan kale ugu wajahdo mucaaradka ra-iisul wasaaraha dowladda ayaa dhankiisa ku baaqay in la joojiyo dagaalka isagoo qiray inuu socdo wadahadal horudhac ah oo sabab u noqday in la kala qaado ciidamada xalay isku horfadhiyey meelo badan oo muqdisho ah waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa warbaahinta maraykanka u sheegay in uu xiriir la soo sameeyey ra-iisul wasaaraha isagoo ka dalbaday in la joojiyo xabadda wasiirka amniga xukuumadda xasan xudube ayaa dhankiisa sheegay in odayaal ay ku soo baxeen dhinacyada xalay ku dagaalamay muqdisho waxaana uu sheegay in odayaashaasi si gaargaar ah ay ula kulmeen dowladda iyo xubno ka tirsan mucaaradka ciidamada dowladda ayaa shalay ku fashilmay dagaallo ka dhacay waqooyiga muqdisho dagaalada xoogooda ayaa shalay ka dhacay marinaayada oo ka tirsan degmada cabdilcasiis xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku xusay in ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen hoygiisa waxaa nasiib daro weyn ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygayga waxaan horay uga digay kuna celceliyey khatarta ay leedahay siyaasadaynta ammaanka ayuu xasan ku yidhi qoraalka uu ku daabacay baraha bulshada wasiirka amniga xasan xudubay jimcaale oo waxyar kadib qoraalka xasan sheikh hadlay ayaa beeniyey inay weerareen xasan sheikh taa beddelkeedana waxa uu sheegay in xasan ay waardiyeeyaan ciidamo ka tirsan dowladda madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro ayadoo ciidankii madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kaba dhibcaanka ah iyadoo xaaladdu maanta ay tahay mid degan isku socodka gaadiidka iyo dadkana wuu caadi ku soo laabtay meelaha xalay ilaa iyo shalay lagu dagaalamay haddana dhan kale muqdisho waxaa ka socda hub uruursi ay samaynayaan dhinacyada shalay dagaalamay waxaana mar kasta suurtagal ah in magaalada ay ku dagaalamaan dhinacyada ishaysta maadaama aysan jirin heshiis laga gaaray waxa keenay khilaafka oo ah waqti kordhinta farmaajo dowladda federaalka ayaana weli ku adkaysanaysa in wakhtiga baarlamaanka ay u kordhiyeen hay-adaha dowladda ay tahay mid sharci ah oo aysan ka laaban doonin inkastoo ay wajahayso cadaadis kaga imaanaya shisheeyaha waad mahadsan tahay maxamed mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta sagaalaad muxaadaraad muhiim ah oo ku socday gabdhaha muslimaadka ah kuwaasi oo uu soo jeedinayo sheekh mahad warsame sakariye cumar ayaa ka warramaya إن تجتنبوا كبائر إرم تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
بارك الديار بزكيها وبورك في النساء الفاضلات جميل يا ديار بأن تسامى waa qaybta sagaalaad muxaadarooyin taxane ah oo ujeedinayo sheekh mahad warsame abucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib qaybtan ayaa shiikha waxa uu si qoto dheer kaga hadlayaa halista ay leedahay dunuubta isagoona sheegay in gabadha muslimadda ah looga baahan yahay inay iska ilaaliso inay ka mid noqoto kuwa faafiya ceebaha dadka mujaahidiinta ah iyo guud ahaan muslimiinta waxaana uu soo gudbiyey qayb ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay inay iska ilaaliso gabadha muslimadda ah waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah ceebaha muslimiinta oo la dabagalo gaar ahaan ceebaha mujaahidiinta iyo sirtooda oo la faafiyo nabiguna sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi yaa macshara man aamana bilisanih walam yadkhul iimaanu qalbah laa taktaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man ittabaca cawraatihim yattabicu allahu cawratah waman yattabic allahu cawratah yaftaxahu fii beytih muslimiinta ha xamanina ceebtoodana ha dabagelinina maxaa yeelay qofkii ceebta muslimiinta dabagala allah ayaa ceebtiisa dabagelaya qofku allah ceebtiisa dabagalana wuu fadeexaynayaa haba ku jira dhex bartamaha gurigiisa xadiiskan ayaa waciid adag ugu sugan yahay qof kastoo isleh cidna kuma ogee waxaad rabta samey qofkaad rabtana caay wuxuuna waciid gaara ugu sii sugan yahay dadka isticmaala waxa loo yaqaano baraha bulshada ee magacyo beenah oo aan la aqoonin intay la baxaan muslimiinta carabkooda iyo adinkooda ku dhiba sheekh mahad warsame abucabdiraxmaan oo sii hadlaya ayaa waxa uu soo qaatay waajibka ka saaran gabadha muslimadda ah inay ilaaliso xaqa uu ku leeyahay sawjkeeda waxa uu sidoo kale soo gudbiyey haddii arrintaasi laga waayo halista ay leedahay waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah inay ninkeeda caasiso ama ka madax adeegto awaamirtiisa nabiguna sal alla aleyh wasalam wuxuu yidhi ithnaani laa tujaawisa salaatuhumaa ru'uusahuma cabdun aabiqun min mawaalihi xataa yarjica ilayhi wamra'atun casad sawjaha xataa tarjac nabiga sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi laba qof salaadooda madaxooda ma dhaafto lagama aqbalo addoon sayidkiisii ka cararay ilaa uu ka soo laabto iyo haweeney ninkeedii caasisay ilaa ay ka laabato cisyaankaas ay ku dhacday oo keliya ayay intaas ku mutaysatay bal ka waran hadday gacan u qaaday ama nabar ay gaarsiisay gabdhuhu allah ka baqeen ugu dambayntii sheikha ayaa waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah haddaba waxaa la gudboon gabdhaheenna inay ogaadaan in sawjkeedu uu yahay jannadeeda ama naarteeda waajibka ugu horeeya ee allah xaqiis ka sokeye saaranna waa raalli ahaanshihiisa iyo inay maqasho una dhegnugulaato warkiisa waana waajib allah dusha ka saaray sida salaada iyo soonka mana ahan arrin ay khiyaar u leeyihiin sidaas ayay badbaadadooda adduun iyo aakhiraba ku jirtaa tan iyo intay curatay bisha barakaysan ee ramadaan waxa ay mu'asasada alkataa'ib bilowday baahinta muxaadarooyin taxane ah kuwaas oo ciwaan looga dhigay tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo dowrka dacwada iyo jihaadka muxaadarooyinkaas oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ka faa'iidaysteen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka iyo dibaddiisa waaliga galgaduud ayaa booqasho baqdiingelisay maamulka galmudug ku tegay furmaha galgaduud sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan wafdi uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi abu khaalid oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa gaaray furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna hor fadhiyaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waaliga ayaa saraakiisha mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ku wareejiyey agab iyo cunno fudud oo ay haweenka muslimaadka ah ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore waaliga ayaa kelimadu u jeediyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kaga hadlay dhinacyo kala duwan waxa uu ugu horeyn sheegay in qaybaha ay gobolka kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ay colaad badan kala kulmayaan bulshada ku dhaqan goobahaas isagoona sheegay in mujaahidiinta ay gaari doonaan magaalada dhuusamareeb iyo goobaha kale ee ka maqan wilaayada dhuusmareeb iyo magaalooyinka hadda gobolkan codowga ay joogaan muhadad waaye maxaa yeelay dadkii murtadiinta ahaa qolooyin kale oo mushrikiin ah dhulka haysan jiray ummadda maaragtay baabaagii dhibka ay u geysteen maanta ummadda inay fahmayso ummadda hadda maaragtay degan meelahaasi naga maqan degan in shareecada ilaahay ay rabaan ay dalbaayaan in mujaahidiinta ay soo gaaraan aad iyo aad u rabaan waxaad og tihiin meesha hadda habeenkii marka la gaaro nalkeeda noo muuqdo oo calaamadeeda ay muuqato oo dhuusmareeb ah magaalooyinka soomaaliyeed dhammaantooda mujaahidiinta maanta waxay geliyeen juhdi badan ay geliyeen dhiig badana la geliyey fikir badan ayaa galay rag badana maqan waxaana ka mid ah si gaar ah magaalada dhuusmareeb qaa'idkii macalin aadan xaashi ceerow dhiiggiisa meesha yaal meeshii dhiiggiisa ku baxay ayadoo raayada tawxiidka laga taagin oo mujaahidiinta meeshaasi tagin in maaragtay qof walba in arrintaas ay ku taagnaato maalin maalmaha ka mid ahna waxaan rajaynaynaa maadaama dhiiggiisa daahir ka ah meeshaas ka baxay in insha allahu tacaala mujaahidiinta ay gaari doonaan
intaasi kadib waxa uu ka warbixiyey socdaalkooda ay ku tageen diidda hore ee dagaalka annaga waxaan ahayn salaan iyo ziyaaro ragga thuquurta inaan soo gaarno annaga nafteenna aan maaragtay meesha aan ku soo qaadano wacdo aan ka soo qaadano zaad aan ka soo qaadano aan ka helno maaragtay nafteenna ayaa meesha u nimid dadka muslimiintaana in maaragtay ay isziyaartaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah diinta islaamkana meelo badan looga hadlay waxaan ogtihiin maalmahan dhan maaragtay degmooyinka hadday yihiin iyo maaragtay rag kaleba meesha waa ay soo gaarayeen qalbaga iyo quluubta waxay la jirtaa mujaahidiinta meel ay joogaanba gaar ahaan nin walba meel uu ka aadan yahay meesha aan ka aadannahay gobol ahaan aan ugu aadannahay oo muslimiinta nagu og yihiin maaragtay wax islaamka ka farxo aan ka keenno dadka arrintaas aad iyo aad loo dareensan yahay ay ugu horeeyaan gabdhaha maraakista insha allahu tacaala waxyaala aan haddu wadno aan sidno shalay la keenayey maalin holo soo socday waa maaragtay bulshada qaybaheeda gaar ahaan qaybta maraakista gabdhaha ayay maaragtay u soo direen mujaahidiinta ay u soo direen bay ahayd ilaahay subxana wataala cabsidaas farayna ugu dambeyn waaliga ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hor fadhiya shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah takbiirta xamaasada iyo tanaafuska gubaabada taluulyaha kahay turaab gaduudii dagaal muulmad ha ka toosay samidaha taabada olitaawiyaas tuugadii rididna maylaaraysan tabarwiin malihidina tirtirnimo iyo tubaalo tilmaantiyo taablasinkuwaali talaadiyo marki meelo maraas tuwitirada wallaka gorow iyo telefishinna la daawado iyo taararka dhegaysagaba tafatiriaalka al-shabaaba tooshka ka haayee taxarukaadka adowga taakataakileen la socda tafatirka macluumaadka markii istaamnagdi talaska mujaahidiinta takhdiida suubiyeenna tawjiiha biyen takhdiidka ka horna taariikhda la fiiriyey ituraasiga islaamiga toosnaw rasuulkan sala allahu alayhi wasalam taquu iyo tawaadu toonaliinka deerikorna tumangin dhowr sana torjii tawxiidka la inkuweeraay usooka tashkiiliyaw taquuluuna laa ilaaha ila allahu tuflixuun tamlikuuna alcarab waalcajam tan aakharaan toddobaada naaro toonama santaabadaas usoo ka tashkiiliya ayaa takdiibi icnaadta adibdoro intaga la tacamulen taasi tooka doron tuman dhalinyaro ee tuuriyaaju intiin dhiibana usudhama hartoosiyo inka talaysadeen ayaa nabaga taani iyo towriyo towba iyo tabakula tiigsaday dhati olowma ka tabi ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka galgaduud ayaa hadda waxaa soo wajahay qalqal xoogan maadaama ay kusii xoogeysteen weerarada ay mujaahidiinta ku beegsanayaan saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa ku calaacashay inay soo wajahday dhaqaalo la-aan kadib markii shisheeyaha ka jarteen lacagihii la siin jiray waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo ka warramaya xilli ciidamada dowladda federaalka ay ku dagaalamayaan magaalada muqdisho islamarkaana aagag ay kala xirteen iyaga oo kala taabacsan madaxweynaha kursiga ku mintidaya iyo mucaaradka kasoo horjeeda ee diidan wakhtiga uu kororsaday ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay sheegaysaa in dhaqaalihii uu ka idlaaday wasiirka maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan beyle ayaa waxa uu saxaafaddu u sheegay in shisheeyuhu ay dhaqaalihii mar hore ka jarteen wuxuu sheegay inay iminka sagxadda joogaan amaba ay eber joogaan waxaan ila wadaagayaa markaa waxa weeye waxaa la bixiyey waxa ugu weyni iminka waxa weeyaan mushaharka dadka soomaaliyeed ee faraha badan leh ee dowladda u shaqeeya hay-adaheeda kala duwan u shaqeeya mushaharkooda maalintii aanimo ilaa maanta beritaan ka bilaabaya soo maaha mushaharada beraan bixinaya marka bisha soddonkeeda marka la gaadho most of them waa la kabagarayey waa la bixiyey mushaharkooda mushaharka muxuu ahaa irahde baarlamaanada mushaharka wasaaradaha wasiirada running coskooda wasaaradaha waaweyn cuntada ciidanka oo afar ciidana afarta ciidan waxaasoo dhan marka la isku geeyo ayaa waxa iskugu imanaysa ilaa soddon milyan ayaa iskugu imanaysa annaguna soddon milyan ma soo ururin intaa in ka yar half of that ayaa runtii soo ururin inta kale ka bahay meelo kale ka timaado kabkaasi marka waa lanaga jaray waxaa naga jaray waxaa lanaga jaray augustlaasi baa naga jaray intaa intii ka dambaysay si allah ku noolahay haddana weli mushaharkii waa bixinaa waa bixinaa waxaanan ku bixi jirnay waxyaaba markii hore dalalka kale nooga yimi for example sacuudiga beri lacagu la siiyo xoogahaydo mar hore ahayd ayadana december bay naga dhamaatay in yaroo qadarna siisay oo dee waxaas waa wada transparent wey wada transparent wada everybody ogyahay imft ogtahay wed bank ogyahay waxaasoo dhani way soo dhammaadeen december january bay kusoo dhammaadeen marka maanta sagxadda ayaa runtii
siyaasi ka tirsan mucaaradka ayaa horey waxa uu shaaciyey in dowladda federaalka shisheeyi uu dhaqaalihii ka joojiyey sida aawadeedna loo baahan yahay geesta kale in shacabka muqdisho ay canshuurta ka joojiyaan si ay dagaalka iyaga ka dhanka ah taag ugu weydo cabdiraxmaan caynto oo horey u soo noqday wasiirka qorshaynta iyo safiirka ingiriiska ee dowladda federaalka iminkana shisheeye kale la shaqeeya ayaa waxa uu soo hadal qaaday xaaladda culus ee dowladda federaalka ay wajahayso ee dhinacyo kala duwan leh wuxuu tilmaamay in madaxweynaha kursiga kumintiday maxamed cabdulaahi farmaajo asigoon wakhtigu ka dhammaanin uu qaaday tillaabooyin culays leh iminkana xaajadu ay ka sii dartay dowladnimadaas afartan sanaba hore isu dhiibka ahayd ayaa meesha ka baxay iyadoo dowladnimadaas weli ay jirto oo sharciyaddii ay jirto ayaa madaxweyneyaal diyaarada loo diidayay oo maaragtay guddoomiyeyaal baarlamaan xilalka si sharci daraha looga qaadaya ama dad siyaasiyiina la weeraraya ama muwaadin soomaaliyeed etoobiya loo dhiibaya iyadoo weli dowladnimadii sharcigii weli taagan yahay laakiin maalintii february sideedeeda la gaaray toban maalmood iyadoo aysan kasoo wareegan ayaa laba madaxweyne oo hore oo midna uu xilka ku wareejiyey madaxweyneha hadda waqtigiisu dhammaaday midna uu yahay ninkii ra-iisul wasaare u magacaabay waxa uu ku xabadeeyey hoteelkoodii meeshaas markii la gaaray dadka kasoo horjeeda maaragtay nidaamkan sharci darada ah anugu lama yaabani marka inay xaafadahoodii ku noqdaan oo ay ay lafahoodii u baqaan oo ay isku dayaan meel ay ku naftooda ku badbaadsan karaan inay aadaan runtii lama yaabani maxaa yeelay waa dhaqan iyadoo weli maaragtay maaragtay walaalkay maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweyne sharci yahay ayuu ku dhaqmaya tallaabooyin halis gelin kara nabadda dalka maanta oo sharciyaddii ay ka dhammaatayna waxaa ka suurowda in waxaas in ka badan uu ku dhaqmo ciidankii dalka xoogga dalka ahaa ama amniga dalka loogu talagalayna haddii dowladda federaalka dhaqaalihii dibadda laga goostay waxay ku qasban tahay inay sii kordhiso canshuuraha iyo lacagaha baadda ah ee ka qaado shirikaadka iyo weliba ilaha dhaqaalaha ee dalka gaar ahaana garoonka diyaaradaha iyo dekadda magaalada muqdisho oo ay maamusho inkastoo dhaqaalaha meelaha ka soo xarooda hay-ada shisheeye ay la qaybsanayaan halka warkan uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan gantaalo ayaa lagu garaacay xaafado ay ku sugnaayeen yuhuudda sida xooga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya waddanka falastiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda ayaa ku waramaya in gantaalo lagu garaacay xaafado lagu deegaameeyey yuhuudda ah oo ku yaala gudaha waddankaas ilaa iyo shan iyo toban gantaal oo laga soo riday dhanka khaza ayaa ku hoobtay deegaano ay ku sugnaayeen yuhuudda waxayna diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymo ku garaaceen marinka khaza yuhuudda ayaa duqaymahooda la beegsaday dad beeraley ah oo ku sugnaa khaza waxaana mandiqada ku dhacay ilaa saddex gantaal oo ay soo tuureen diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegtay in duqaymaha yuhuudda aysan geysan wax khasaare ah duqaymahan ayaa imaanaya iyada oo xili magaalada qudus ay ka socdaan dibadbaxyo iyo iskahor imaadyo xooggan oo looga soo horjeedo maamulka gumaysiga yuhuudda tan iyo markii la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan magaalada qudus waxaa ka dhacayay weeraro bahalnimo ah oo aan horay loo arag oo ay geysanayaan ciidamada gumaysiga kuwaas oo isugu jira afduub jirdil iyo bambaanooyin lagu weeraro guryaha dadka rayidka ah xadgudubyadan ayaa sababay dhaawac tobanaan ka mid ah dadka rayidka ah waxaana dadka muslimiinta ah ee reer falastiin wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada gumaysiga maamulka yuhuudda sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay magaalada ma'rib mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya cabdulaahi alxaadiri oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda guud ee ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaallo xoogan oo ka dhacay magaalada ma'rib ee dhacda waqooyi bari waddanka yemen ilo milatari oo ka agdhow saraakiisha ciidanka xukuumadda yemen ayaa sheegay in alxaadiri uu sidoo kale xubin ka ahaa wasaaradda difaaca ee yemen laguna dilay dagaallo dhex maray ciidamada dowladda yemen iyo kooxda xuutiyiinta oo ka dhacay galbeedka magaalada ma'rib waxay intaas ku dareen in guddoomiyaha xilligii la dilayay uu ka qayb qaadanayay dagaallo ay xukuumadda yemen la gashay kooxda xuutiyiinta guddoomiyahan la dilay ayaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee milatariga xukuumadda yemen isagoona ka qayb qaatay dagaallo badan oo lala galay kooxda xuutiyiinta dhanka kale isbahaysiga carbeed ee ay hogaaminayso dowladda sacuudiga ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay kooxda xuutiyiintu u soo direen dhanka sacuudiga afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee kooxda ay duqaymo ku garaaceen fariisiinka ciidamada cirka sacuudiga ee khaalid sidoo kale warbaahinta taageerta xuutiyiinta ayaa sheegtay in diyaaradaha taxaalufka ay ilaa iyo sagaal iyo toban duqaymo ah ka geysteen deegaano dhaca magaalada ma'rib ee waddanka yemen magaalada ma'rib ayaa waxaa weli ka socda dagaalada u dhexeeya ciidamada xukuumadda yemen iyo kooxda xuutiyiinta waxaana maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya khasaaraha ay geysanayaan dagaaladaasi warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaanna waa naga intaa